barihii aad nagala socotaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan wargelinta bulshada oo axad walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta star taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha afaraad ee abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaana si toosa u gudagelaynaa inooguna bilaabmayaa qeybta ugu hore ee barnaamijka hogaanka ee wargelinta bulshada mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal iyo ismaamulada kala duwan haddii aad joogto caasimada nairobi waxaad si toosa nooga maqli kartaan hal ibir shan dhibic sagaal mombaasa haddii aad ku sugan tahay waa hal ibir saddex dhibic shan gaarisa dhadhaab masalani waa sagaashan iyo toddobo dhibic hal haddii aad joogto wajeer iyo nawaaxigeeda iyo habasweyn waa sagaashan iyo saddex dhibic sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera iyo nawaaxigeeda haddaad joogtona waa sagaashan iyo toddoba dhibic shan haddii aad ku sugan tahay marsabit iyo mooyaale waxaad naga maqli karaysaan siddeetan iyo toddoba dhibic saddex haddii aad joogtaan isiolo meru balambala banaaney iyo madoogaashe waa hal eber saddex dhibic laba dhegeystayaal si guud waxayd nooga maqli karaysaan ama aad nagala socon karaysaan barteena internetka ee w w w star fm c o k e halkaas ayaad kala socon kartaa wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda barnaamijka waxaa subaxan idiin daadihin doona anigu ah muscab ismaaciil waan idin soo dhaweynaa dhammaanteen dhegeystayaal dabcan barnaamijka wargelinta bulshada alaab waxaan uu ku eegnaa waxyaabaha markaasi hortabintu leh sidoo kalena ay tahay in lagu wargeliyo bulshada soomaalida iyo saaxiibada markaasi inala jaan qaada inagoo usoo xunla qodobo markaasi taagan oo aanu isleenahay waxaa la siinayaa mudnaanta qodobo markaasi aanu isleenahay waxaa la joogaa wakhtigii lagu talagalay laguna baraarujin lahaa laguna wargelin lahaa dhegeystayaasha iyo weliba dhammaan saaxiibada habada inaga maqlaya waxaana maanta eegi doonaa dhegeystayaal oo dhegeystayaasha aanu ku markaasi wargelin doonaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyadoo aanu kasoo baxnay bisha barakeysan ee ramadaan waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal joogteynta ama sida lagu joogteyn karo cibaadada kadib bisha ramadaan waanu ogsoonahay inay iska caddahay sidoo kalene inta badan bulshada dhexdeeda laga dareemo waa la ogyahay markay tahay bisha ramadaan iyo weliba kaba soo qaadba laba maalin kadib markii ramadaan laga baxo jawigii isku mid ma ahan dadkiina waxa ay inta badan laga dareemaa isbedel isbedelku muxuu yahay waa isbedel markaasi aada moodo in dadka ay bishii ay islahaayeen bal bishan hala soomo oo hala cibaadaysto waxay isleeyihiin waa laga soo baxay oo hadda maalmihii caadiga ahaa ayaa la galay waad fahmi kartaa dabcan iyagu waxay u tahay maalmo caadi ah laakiinse taasi waxaa laleeyahay culummaduna ay ka digaysaa mar walba oo ay leeyihiin bal sidii aad aheedeen sii ahaada bal sidii markii hore xilligii ramadaanka soddonkii maalmood ama sagaal iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafayba sidii aa ahayd bal sii ahow laakiin arrintaasi ma suuragelaysaa ma dhaqangelaysaa waxaa leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badanba qofka subaxii ciidda ayaa ugu soo horeysaaye waxyaabihii uu iska dhaafay soddonkii shawaal ayuu dib usoo bilaaba maxay tahay waxyaaba markaasi laga yaabo in ay diinta ina farayn ama ay markaasi inaga reebtay ayaa qeyb ka ah waxaanu maqli doonaa mid ka mid a culimmada soomaaliyeed oo isagu ka hadlaya sidoo kalena sheegi doo aanu dhegeysan doonaa dabcan oo inoo faahfaahin doona bal waxa laga doonayo dadka iyagu marka laga baxo bisha barakaysan ee ramadaan oo iminka laga baxay laakiin waxaan ogsoonnahay isbedelada iminka aanu ka hadlaynaba waa kii la dhahayba adigu haddii aad tahay mid markaasi ramadaan caabudaya ramadaankii waa uu dhammaanaya laakiin haddii aad tahay mid alla subxaana watacaala caabudayo alla waa uu joogaa uu nool yahay weli waa inaad sii joogtaysaa waa inaad sii waddaa haddii aad markaasi qorsho iyo jadwal aad dejisatay iyo time table bishii ramadaan waxaa lou leeyahay time tableka isku day bal inaad raacdid haddii ay ahayd maalintii niska hor inaad wax qabato tusaale aad qur-aanka akhriso ama tasbiixdii aad markaasi badisid ama wax kale aad samayso bal isku day in wixii aad sii joogteyn karto haddii aad joogteyn karan inaad qeyb ka samayn karaysid haddii niska dambe wax kale kuu qorsheysnaa haddii aad sadaqada bixin jirtay haddii aad markaasi adigu ahayd qof masaakiinta u gargaara dhammaan waxaa lu leeyahay wixii sii wad haddii aad tahay ama aada noqotay qof markaasi xumihii dib xumihii iska dhaafay bishaasi waanu kasoonahay waxaanu aragnay dad badan dhalinyarada siiba ugu badan iyagu bisha markii la gaaro ramadaan inay waxyaabo badan iska bedelaan waxyaalo badan oo ay samayn jireen oo xumaato aha ay ka baxaan oo masaajidka ay usoo galaan laakiin haddana maalinta ciidda kadib waxaa leeyahay halkii ayaa lagu laabanayaa ilaan way dhammaatay ramadaan ayaa leeyahay kow iyo tobanka bilood ee xiga bal sidii ay haddana lasoo samayn doonaa haddiiba la gaaro ramadaanka xiga ayaa inoo xigaa ay haddana sheekadu tahay in xumihii dib loogu laabto oo laga soo baxay bishaasi haddii uu ahaa qof markaasi isagu tusaale waxyaaba mukhaadaraad iyo waxyaaba lamid isticmaali jiray oo fahamsan laga yaaba bishaasi bal inuu iska yareeyo hataa aduu iska dhaafin balse waa lagu ciidaystaa dabcan waa og tahay markii ciidda laga soo baxo ama maalinta ku xigtaba waa la samaynayaa waxyaaba badan ayaa jira inta badanna la dareemayaa isbeddel weyn oo ku yimaada bulshooyinka muslimiinta ah soomaalida ayaanu la hadlaynaaye waa marka laga baxo bishaasi isbeddelka bulsho iyo welibaa midaas laga dareemaya dhinacyada haddii ahaan lahayd cibaadada si xitaa dhaqanka ku dar qofka waxaa laga yaabaa in uu dhaqankiisa ama habdhaqankiisa u wanaajiyo uu ahaa qof toosan uu ahaa qof dhaga nugul ama ha ahaado qof u dhaganugul waalidiintiisa ama siyaabo kaleba u dhaganuglaado waa markii la gaaro ramadaane laakiin markii laga baxo waxaa leeyahay halkii ayuu ku laabanayaa ilaan magaci ayuu badashay bishii ramadaan laakiin magaciisii hore ayuu dib usoo qaadanaya xitaa la macaamilka dadka waad aragteen inta badan bisha ramadaan markii lagu guda jiray dadka yacni qof walba maskiin qof walba waxaa waaye haddii xitaa dharbaaxo ku dhufatid waa uu kaasii jeedsanayaa sababtu waxay tahay leeyaha waan soomanay anigu ramadaanka iga halaabaya alla ayaan u dhawaaday laakiin maalintii ciidda kadib car i taabo waay sheekada yaa car i taabo waa la macaamilka dadka aa laga hadlayaa in qofkii uu noqdo qof markaasi dadka si wanaagsan ula jaan qaadayo oo xitaa dabciyan ama akhlaaqiyan soo wanaagsanaaday waxyaaba badan ee laga dareemayaa waxaana leeyahay bal midaas ma sii wadid xitaa labiska ayaa qayb ka ah waa dad badan khamiiskii iyaa la qabay yaa khamiisyada kale khamiis cad ayaa xitaa labataa dadku waxay kuleeyihiin khamiiskan noocyada kaleba xitaa bishan xagga naga dhiga waa khamiis cad iyo koofiyad cad inaanu soo xiranay iyo cumaamad oo safka hore aanu galno waad arkaysaa halka aad ku nooshahay hadday tuulo tahay iyo haddii ay magaalo tahay iyo haddii caasimo tahayba waad fahmi karaysaa intii lagu guda jiray soddonkii ama sagaal iyo labaatankii maalmood aynu soo dhaafno waxyaabahaasi oo dhan mujtamaca wuu u muuqday laakiin haddana maalintii saddexaad ayaan filaya inay tahay maanta kadib ciidda ama kadib ramadaanka laakiin waxyaabahaasi oo dhan hadda inyar in yar ay u sibqanayaan xitaa tusaale ayaan usoo qaadanaya warka sookaad waxaa ku jiray muqdisho oo kale waad arkaysay oo xitaa guddoomiyaha waxaa in xalay roonde ay sameeyeen lagu arkay dhallinyaradii oo dib usoo laabtay oo mukhaadaraadkii bilaabay goobihii la xiray in dib loo soo furay yani waxaa leeyahay hadda soddonkaasi maalmood ayaan ugu filan oo oo aan afka xiranay hadda wakhtiga aan iskuruleyn lahaa ee la jooyo leeyihiin waad maqlaysaa dabcan waa tusaale aan kugu soo qaadanaya meelo badan oo ka mid ah waa dhulalka soomaalida ay degto haddii ay mukhaadaraad ahayn wax kale ayaa jiro oo qofkii jadwalkiisa ka bedelmayo oo uu dib ugu soo laabanayo adigu waad fahmi kartaa dabcan waxyaabahaasi oo dhan hadda waxaa leeyahay waa in laga digtoonaadaa sidoo kale naxariista xitaa barnaamijkan barnaamijka ka horey dabcan aanu ka hadlaynay sida qofka aad u caawin karaysid tobankii dambe markii lagu jiray oo dhegeystayaashu aanu ku wargelinaynay inay ka faa'iidaystaan bal inay ka farxiyaan dadka iyagu danyarta ah inay ka farxiyaan dadka iyagu haddii ahaan lahayd agoonta ah carruurta waxyaabahaasi oo dhan inay bal wax siyaan ama gacanta u taagaan samafalka iyo isku naxariisashada ayaa markaasi qayb ka noqonaysa aada loo dareemayay laakiin markii laga baxo bisha ramadaan qof walba halkiisii ayuu ku noqonaya oo waxay kulli way yaraadaan xitaa haddii ay jiraan laakiin waxaa leeyahay in badan way isdhimaan sadaqada xitaa bixinta sadaqada iyada gabaabsi ay noqonaysa waxaa sidoo kale hoos markaasi u dhacay laga dareemaya qof walbana uu dareemaya xitaa ficilada xunxun iyo nacaybka ayaa yaraanayay waa bishaasi inta badan dadku waxyaabaasi laga dareema xitaa lamaanaha wada jooga waxaa leeyahay xilligaasi waxaa yaraaday xitaa khilaafkii ya haddii maalintii toban jeer isku buuqi jiray waxaa laga yaaba hadda laba jeer inay noqoto ama hal mar la isku buuqo ya waad dareemi kartaa laakiin maalinta ciidda kadib ama kadib asbuucaan dhahno ama maalmo kadib halkii aa lagu laabtaa dee wixii wax lala qabsaday hadda ma la bedeli karaa dabcan waa la bedeli karaa oo sidaadii aad kusii socon karaysa jadwalkii aad dajisatay ramadaan ayaa weli sii kori kartaa luu leeyahay xitaa iyadoo dadka inta badan waxaa laga yaaba inay ku leeyihiin dee shaydaankii baa la xiro hadda shaydaankii waa lasoo fasaxay yah shaydaankii weynaha odaygii ayaa la xiray oo inta badan isagu ka qayb qaadanayay waxyaabahan aanu ka hadleyno ee baadilkan ama dhibaatooyinkan ama waxyaabaha markaasi akhlaaqiyan iyo diiniyan aan wanaagsanayn balse arrimahaasi oo dhan ma ahan kuwa saxa dabcan waxaa luley adigu waad iska ilaalin karaysa waadna ka fogaan karaysa inaad markaasi waddada saxda aad qaadid inaad noqoto qof habdhaqankiisa wanaagsanaado qof dadka markuu la macaamilayo sidii uu ramadaanka ula macaamili jiray oo xitaa haddii la dharbaaxo ka sii jeesan jiray oo dhihi jiray bal haye aniga ayaa tanaasulayo inaad noqoto qof sidii uu markaasi u ahaa qof laga dareema dhinacyo badan hadday tahay cibaadada xitaa aad sii noqoto qof naxariis badan hadday ahayd inaad markaasi sii noqoto qof samafala haddii ahayd inaad sii ahaato samafalahaaga sadaqadaada bixin jirtay inaad sii bixiso haddii aad markaasi ahayd odaygii oo isbedelay oo reerkiisii u wanaagsanaa bal sii wad haddii aad tahay maamadii oo cidda joogtay oo iyaduna isbedelkaasi dareen laga dareemay oo bishaasi bal jebigii aan isbedelay bal sii wad xitaa laba iyo tobanka bilood ama kow iyo tobanka bilood oo xiga aad gaarsiin karin bal shantoban bilood isku day ugu hore bilixda ugu hore isku day dabcan waxyaabaha markaasi ay tahay inaanu aanu kusii aanbaqaadno ama kusii talaabaqaadno inta badanna hadda maalmaha soo socdo ee la dareemi doono isbedeladaasi waxyaabihii markaasi laga tanaasulay waxyaabihii la iska dhaafay ama la iska yareeyey qaar baa laga yaaba xitaa inaan iska dhaafin balse iska yareeyeen ya wixii la samayn jiray waan iska dhaafnay iyo waa la yiray way kala tahay haddii aad iska dhaaftayna waxaa luleeyahay waa falilaahi alxamdu oo bal sii wad haddii aad yaraysayna yaradii ku sii wad ilamaa aad ka baabi'isid waa ficilka xun ayaanu ka hadlaynaa ee adigu markaasi kugu suntan qof walbo waxaa laga yaaba inuu cillad u gaara uu qabo iyo weliba meel uu ka liito iyo wax markaasi u gaara isaga uu sameeyo kan markuu balooda lahayn ama mukhaadaraadkuu lahayn khalad kale ayaa laga yaaba inuu samaynayo kan khaladka la sameynaya waxa laga yaaba inuu isagana bal mukhaadaraadka waxaabihi uu ka fiican yahay laakiin see meelo ayaa daciif laga yahay qof walba meel ayuu sirtiisa ku qarsan tahay bal adigu ogsoonow mar weliba inaad arrintaasi ka hortegi karaysid waad ka hortegi kartaa luu leeyahay waxaa hoos u dhacay ficiladaasi aanu soo sheegnay ee xunxun xitaa dadka waa isku soo dhowaadeen naceebkii ayaa yaraaday oo waad og tahay soomaalida oo iyadu intooda badan xitaa marmarka qaar arrimahaasi iskaga dhex jiraan iyo reer hebel iyo hoosehoose iyo habarti habartiistaasi kala geysa dadka weli waxaa leeyahay arrintaasi waxay noqotaa inay bal iska yaraato sababt maxay tahay dadka qof walba waa uu iska afgaabnaa waa uu iska hadal yaraa maadaama ay islahaayeen bil cibaado ayaa markaasi lagu jira oo xumaha markaasi aan banaanayn in la badiyo oo la yareeyo xumaha ama aan la samayninba taasi waxay sababaysaa in naceebkii xitaa uu yaraado dad badan oo iyagu laga yaabo inay waxa garaajka loo yaqaan ama cuqdad isku qabeen in xitaa bal iscafiyaan bal isku soo dhowaadaan bal isku dhowla caddeeyaan lakiin haddana ha noqonin inaad halkii aad ku sii laabatid dabcan waxaa hataa markaasi hadda aanu ka hadlayna waxay noqonaysaa waa waxyaabahaasi oo dhan oo isdul saaran mid mid ayaanu u kala qaadaynay oo waxyaabahaasi oo dhan oo xumaha qof walbana uu dhinaca uu kaga yaalo dabcan waana sababta aanu doonayno in dhegeystayaasha bal aanu markaasi ku baraarujinno sidoo kalena ku wargelinno maanta qodobkaasi maadaama barnaamijkan uu yahay si guud barnaamij aan dhegeystayaasha ku wargelinno ama aanu ku baraarujinno haddii aad tahay qof markaasi waxyaabaha sii fahamsan dhegeyste aanu bal kugu sii baraarujinno haddii aad tahay qof aan xusuusnayn oo halmaamay oo isagu wixiisi iskaga laabtay laba maalmood ama saddex maalmood kadib markii ramadaanka laga soo gudbay mal haddana isku day inaad isqaban karto haddii aad waxyaabahan oo dhan aad aqoonin oo aad markaasi fahamsanayn bal hadda faham aanu ku leenahay adiguna dhegeyste oo maantaba noqo qof ka dheeraada dhibaatooyinkaasi oo dhan iyo caqabadahaasi oo dhan oo ku horseedaya in markaasi wadda aan wanaagsanayn aad ku dhacdo haddii aad markaasi tahay qof xusuusanne oona fahamsanne oona garanayana waxaanu ku leenahay horay usii ambaqaad waa saddexdaasii qodob oo isdul saaran oo markaasi dadkan u kala baxayaan dad laga yaabo inay fahamsan yihiin ayna xusuusan yihiin dad waxaa laga yaaba inay garanayaan laakiin ay iska helmaamsan yihiin dadna waxaa laga yaaba inayba xusuusneen garanaynin meel markaasi waxyaabahan oo dhan ay ka soo galaan waa saddexdaasi marka dadka u kala baxayaan marka laga soo tago waana mar walba waxaa lagu leeyahay bal qofka la hadal bal qofka wax xusuusi xitaa barnaamijyada idaacadda ka baxa dabcan waxyaaba badan oo aan dhegeystayaasha markaasi ku baraarujinaa ku xusuusinaa qofka hadduu garanayana wuu hilmaamsan yahay waa in la xusuusiyaa laga yaabo marka inuu dib usoo laabto laga yaabo xusuustii halkan ama barnaamijka uu ka maqlay inuu dhibaatooyin badan khaladaad badan waxyaaba badan oo uu sameyn lahaa uu kaga digtoonaado ama uu iskaga dhaafo ayaa laga yaabaa waad fahmi kartaa dabcan waana sababaha markaasi aan ugu talagalay mar walba in dhegeystayaasha ay qodob badan ama barnaamijyadan ay noqdaan kuwo markaasi waxtar u leh dabcan warkay afood inugu soo haya dhegeystayaal sidoo kale sidaanu idiin sheegnay waxaad maqli doonta ama waxaanu dhegeysan doonaa kelmad ku saabsan waxa markaasi lagaa doonaya maxaa xiga ramadaan ayaa laga baxee maxaa xiga waa maxay tallaabada xigta maxaa lagaa doonayaa marka hore waxaanu ka hadlaynay ramadaan ayaa soo galay maxaa lagaa doonaya laakiin hadda waxay tahay bishii barakaysneed waayay dhammaatay laakiinse maxaa lagaa doonaya maxaa xiga shidaalkii kow iyo tobanka bilood ama laba iyo tobanka bilood oo xiga aad qaadan lahayd ama aad isticmaali lahayd inaad qaadatid oo markaasi lagugu shubo shidaalkaasi hadduu noqdo mid kugu fillaado waa kheer hadduu noqdo mid aan kugu filnaynne mar kale ayaa dabcan ay tahay kaalinta shidaalka inaad tagto oo aad qaadatid sidaad ku qaadanaysaa waad ixusuusinaysaa dabcan waad ixusuusinaysaa waxyaabihii dhan ee wanaagga iyo wacdigii iyo kelmadihii wanaagsan ayaa dib isku xusuusinaysa taasi ayaa ku noqonaysa shidaalka laba iyo tobanka ama kow iyo tobanka bilood ee xiga diibu ilahna gaarsiiya ramadaanka kale dabcan kelmadaasiina waanu eegi doonaa ama waanu ku hadli doonaa qaybta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashan wax badan oga bixi doonaa kuwa markaasi laga yaaba inay waxyaabo badan oo iska dhaafeen haddaba dib u qorsheynayay jadwalkii hore ee isticmaali jireen bishii barakaysneed ee ramadaanna doonayay inay bal iska tuuraan laakiin hadda waxaan leenahay ha tuurina oo bal jeebka kusii haysta dhegeystayaal waa sida loo joogteyn karo cibaadada kadib bisha barakaysan ee ramadaan iyo waxaa xigaya maadaama bishii laga soo baxay xitaa laba maalmood um kadib aan markaasi dhegeystayaasha leenahay bal ka gaarsiiya intii qaar ay halkii ku laaban anigoo musa ismaaciila barnaamijka diinta dihinaya aan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka ee wargelinta bulshada qaybtii labaad ee barnaamijka ayaanu dib markaasi ayaanu gudagelaynaa dabcan barnaamijkana waxaa idiin daadihinaya aniguah musaab ismaaciil waxaanu maanta ku eegeynaa arrimaha la xidhiira iyadoo bisha barakiisan ee ramadaan laga soo baxay dhegeystayaal maalmihii ciidda laga soo gudbay iminkana waxaanu eegeynaaba sida markaas loo joogteyn karo cibaadada kadib bisha ramadaan iyo waxaa xigaya ramadaan kadib ramadaan waa laga soo baxay maxaa xiga dhegeystayaal dabcan in halkii laga yimid halkii laga soo tegay lagana soo koray in dib loogu laabto waa waxyaabaha aanu eegeyno dhegeystayaal iyo sida looga kori kara arrintaasi loogana digtoonaan karo isbedelada markaasi dadka ku imaanaya laba isbedel ayaa la dareemayaa midna waa ramadaanka ayaa la dareemayaa oo isbedel alla dhankiisa loogu dhowaanayo marka kalena waxaa leeyahay isbedel kale oo waxyaabihii iyo xumihii loogu sii dhowaanayo ayaa haddana la dareema in dadka markaasi ay sidaasi isku bedelaan dhan walba oo wanaagsanaa oo wax ka samayn jireen inay markaasi noqoto kuwa iska halmaama waxaanu siin doonaa fursadda dhegeystayaasha sida caadada noo heyd laakiinse marka hore aanu maqanno sheekh maxamed cabdi umal oo isagu kelmad kooban kaga hadlaya waa waxa xiga ramadaan kadib iyo in la joogteeyo waa cibaadada xitaa marka laga baxo bisha barakeysan ee ramadaan alxamdu lilahi wkafa wsalaatu allahi wsalaamuh cla rasuulihi lmustafa wcla aalihi wصaxaabatih wman tabicahum bixsani ila ywm اddiin ama bacdu axibati fi llah waxaan ka soo baxnay bishii ramadaan oo aan sogotinay waa zaman tegay waa khasnado xidhmay nin walbana wuxuu gashaday ayaa ugu jira waa accounti aan dib loo furaynin ilaa rabbi lagala kulmo tabaaraka wa tacaala wakhtigaasi ruux walba wuxuu gashaday buu leeyahay ninkii wanaag badsaday ninkii yaraystay ninkii xumaan badsaday ninkii yaraystay nin walba wuxuu gashaday baa ugu jira laakiin su-aasha muhimkaa waxay tahay ramadaan waa dhammaaday ramadaan hadduu dhammaadayna waxaa laga maarmaan ah inaynu xisaabtanno oo ruuxa muslimka uu xisaabtamo dadaalkii ramadaan maxaa ka dambeeyey maxaa isbeddel ah maxaa xasiilaa ood gacanta ku haysaa maxaad khasaartay sida dadka tujaarta iyo ganacsataduba xilliga ganacsiga suuqyadu ay dhaqdhaqaaqayaan ama sanadkiiba ay xisaabtooda u xidhaan kadibna ay isu weydiiyaan maxaad khasaartay maxaadse faa'iiday maxaa kuu kordhay maxaase kaa dhinmay dadaalkaagii sanadka aada haysay maxaa kaaga soo baxay si uu ogaado bal meeshuu joogo wakadalika camalka aakharana xisaabtan buu u baahan yahay xisaabtan intaada camalka samaynin ka horeeya xisaabtan camalka ka dambeeya ayuu u baahan yahay waxaad is ogaani haddaad xisaabtanto si dhab-a miisaanka isu saarto been badan oo naftaadu kuu sheegayso ayaad ka salgaadhaysaa sheeko shaydaanku kugu akhrinayo waxba ka jirin ayaad xaqiiqadeeda gaadhaysaa xaalkaagaad si dhab-a u taabanaysaa waxaa tahay iyo waxaa ku yaallaad xaqiiqadeeda gaadhaysaa ood ka sal gaadhaysaa laakiin haddaad haafil tahay ood horay isaga socoto oodan xisaabtan lahayn adigoon xisaabtamin baa lagula xisaabtami doonaa intaan lagu xisaabtamin intaan lagu xisaabin xisaabtan intaan lagu miisaaminna adugu ismiisaan waxaad is weydiisaa ramadaan waa dhammaaday salaado qur-aan akhris soon cibaadaad sadaqaad cumro ilaahay dikrigiisa wanaag baa la sameeyey intaa kadib xaalkaagu see way maxaa iska kaa beddelay wax isbeddela ma dareemaysaa qalbigaaga wax isbeddela ma ka dareemaysaa xubnahaaga isbeddel ma ka dareemaysaa noloshaada isbeddel ma ka aragtaa ma taabata wax isbeddel ah wax isbeddela ma ku muuqdaa ramadaan ka hor iyo ramadaan kadib intaad iska rab dhigtay xaalkaaga ma ogaatay waxaa tahay adiga qur-aanku seed isu tihiin ramadaan kadib qur-aankii ramadaan intaasoo goor aad dhammaysay ramadaan kadib seed isku tihiin salaadii habeenkii la tukanayay ee salaatuleylka ahayd ramadaan kadib seed isku tihiin habeenadii tagee dhowrka ahayd ma tukatay seed isku tihiin salaatuleylkii sadaqaadkii seed isku tihiin soonkii seed isku tihiin ilaa bishii ramadaan dhammaantay laakiin cibaadadii soonku ma dhammaanin nebi maxamed baa wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii ramadaan sooma lix shawaal ka midana raaciya sanadkao dhan isagoo soomay buu la mid yahay soonku waa cibaado socoto ramadaan kuma eka adiga soonkii seed isku tihiin adiga qur-aankii seed isku tihiin wax isbedela ma dareemaysaa cibaadaadkaagii ma la aqbalay xaqiiqadaa ma haysaa waxay aad samaynaysay ma laga aqbalay rabbigaa raalli ma kaa noqday jannada ma ku guulaysatay cadaab ma ka badbaad hadafkaagii ma xaqiijisay xaalkaagu see wey su-aalo badanoo ilaa swidis u baahan waay halkaasaa waxaa kaaga soo baxaya maxaa tahay marka halkaasaa waxaa kaga soo baxaya khalalka naftaada ku jira iyo xaqiiqadaadaa kuu soo baxaysa waxaad ka baxaysaa ismoodsiis iyo wahmi iyo sheeko beenoo naftu kuu sheegaysaad ka baxaysaa markaad si miican isu miisaanto xaalkaagu see waay ismiisaan ma isbedeshay xagga wanaagsan ma isu bedeshay mise gadaal baad u noqotay allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka ah dadka intay waxoogaa cibaado alla yimaadaan kadibna intii markay sameeyaan dib u laabta laba mid buu rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala ruuxa sidaa yeelaya ma qeybkuu og yahay oo ma waxa qarsoon buu ogaaday fara'ayta aladii tawallaa wa acطaa qaliila waakdaa wax yar buu bixiyey kadibna waa gooyey acindahu cilmu lgaybi fahuwa yaraa ma cilmiga qarsoon ayuu ogaaday oo uu arkayaa miya ma ilaahay inuu raalli geliyey buu ogaaday ma jannadii baa loogu bishaareeyey ma cadaab inuu ka badbaaday baa loo sheegay ma waxoogaaga yarkee uu sameeyey inay ku filan yihiin buu ogaaday acindahu cilmu lgayb ma wixii qarsoonaa buu wax ka ogaaday oo saasuu dib ugu noqday oo ku joojiyey miya maya wax ogaan kara ma jiro wax ogaan kara ma jiro yaa la soo diiday yaan la aqbalin yaa la aqbalay yaa ilaahay raalli ka noqday yuu u cadhaysan yahay yaa janno galaya yaa cadaab ka badbaadaya yaa hadafka xaqiijiyey waa qayb aan la garanaynin waay haddaadan garanaynin marka maxaad jidka dhexdiisa u istaagaysaa maxaad dib ugu soo noqonaysaa soo inaad horay u socoto ma ah sidaas daraaddeed qaybka ma ogid ma lagu aqbalay mise waa lagu soo diiday waxaad doonaysay ma gaadhay mise maadan gaadhin qaybka ma ogid ujeeddadiina maadan gaadhinee jidka dhexdiisa ha ku nasanin jidka dhexdiisana ha ku go-in horay u soco xaaladda labaad rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay fii suurati lmuminiin suurati lmu'minuun allah tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay oo uu tilmaamay ruuxa haddii waxoogaagii camalkee uu la yimid u cajabiyo oo camalkiisu la weynaado markaasi inuu isagaa ku kaaftoomayo markuu ilaahay tilmaamayay dadka mu'miniinta sifaadkooda fii suurati lmu'minuun allah wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilah anahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun kuwa bixinaya waxay bixinayaan wanaaggii bay la imaanayaan quluubtooduna way baqaysaa inay ilaahay xaggiisa u noqonayaan kuwa wixii ay la samaynayeen sameeyey dadaalka la yimid haddana baqaya yay yihiin nebigaa fasiray sala allahu calayhi waaalih wasalam waa dadka soomaya salaadaya sadaqaysanaya cibaadaysanaya haddana ka baqaya in laga aqbali waayo sifadoodu maxay tahay ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun tartanka ma joojinayaan inay khayrka u dhaqtamayaan oy u tartamayaan oy u ordayaan oy u dadaalayaan joojin maayaan qayrkoodna way uga hormarayaan wanaagga buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa laga fahmayaa ruuxu hadduu cajabiyo camalkiisu oo waxoogaaguu la yimid buunbuuniyo oo wax weyn la noqdo wuxuu isleeyahay intaasaaba kugu filanba miyaad isweydiisay waxoogaagaad la timid in ilaahay ku waafajiyey tabaaraka wa tacaala oo xooggaagii xeeladaada midna aysan ahayn ma isweydiisay allah tabaaraka wa tacaala hal nicmo oo nicmooyinkiisa ka mida inaysan u dhigmin waxaad la timid oo dhan hal nicmo oo nicmooyinka ilaahay ka mida cimrigaaga haddaad cibaadaysato cimrigaaga haddaad wejiga dhulkuaso sujuudsanaato ilaahay tabaaraka wa tacaala hal nicmoo nicmooyinkiisa ka mida ma gudi kartid ma isweydiisay cibaadadaadii iyo nicmada rabbi ma isgarab dhigtay mase isweydiisay waxaad la timid inuu nabad galay inuu fayow yahay inaad si dhammaystiran u gudatay iyo inaadan u gudanin ma isweydiisay su-aalahaasi hadday qalbigaaga kusoo dhacaan iyo dihnigaaga wax badan baa iska kaa bedelaya waxaad samaysay muxuu ahaa muxuu ahaa see u yaalay allahu aclam nacam mu'minku mar walba rajada ilaahay waa ku weyn tahay haddana dhanka kale cabsidiisu waa badan tahay sidaas daraaddeed waxba hays cajabinin ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum laha saabiquun saabiq wasaaric wastabiquu ila alkhayraat istabiquu lkhayraat khayrka tartankiisa iyo orodkiisa iyo dadaalkiisa wad wax kugu filan weli maada gaadhin mana gaadhaysa ilaa geeridu kugu timaadood rabbigaa la kulanto tabaaraka wa tacaala ood xaqiiqajiso wixii aada u socotay gadaal ha u noqonin nabigeennu wuxuu tilmaamay sala allahu alayhi waalihi wasalam saxaabadiisa wuxuu ku yidhi horay soo mara horay soo mara dib ha u guranina gadaal ha u noqonina maxaa yeelay dadka qaarkood inay dib u guranayaan ka suuli maayaan ilaa ilaahay dib u tuuro tabaaraka wa tacaala gadaal ha u guranin meel baad soo gaadhay meeshaad soo gaadhay horay uga soco cibaadaadkiiyo wanaagga horay usii soco khayraadka horay ugu sii soco mar walbo cimrigaaga maalma kuugu darmadaan khayrku ha siyaado ilaa aada geeridu kuu timaado adigoo muslim oo mu'mina rabbigaa aada la kulanto tabaaraka wa tacaala oo uu ku raalligeliyo waxaa kaloo nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam uu tilmaamay oo uu yidhi camal walba xiisuu leeyahay camal walba ama ruux kastoo cibaadaysanaya xiisuu leeyahay yacni xiise xilli uu camalka jecel yahay firfircoon yahay nashaad u hayo xiise kastana wuxuu leeyahay xilli uu go-o xilli uu daciifo xilli uu qaboobo nacam camal kasta markaad gelayso waxaad ku gelaysaa si firfircooni leh jacayl leh nashaad leh laakiin waxoogaa markaad waddo waxaad arkaysaa adoo soo dabcay adoo soo jilcay adoo isbedelay adoo dadaalkii hore aan wadin dabiicad bini aadam uu ah nabigeennu wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam ruuxii markuu nashaadkiisu soo qaboobo sunnadayda ku ekaada oo dariiqaygii aan ka bixin oon gadaal uga bixin iyo midig iyo bidix kaasi waa badbaaday buu nabigu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam ruuxii markii dadaalkiisii iyo jacaylkiisii khayrku isa soo dhimo oo uu qaboobo sunnadaydii iyo dariiqaygii ka baxana nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam kaasi waa halaagsamayey sunnadii buu ka baxay bidcuu u baxay sunnadii buu ka baxay oo macsiyuu u baxay sunnadii buu ka baxay oo shirki buu u baxay sunnadii buu ka baxay oo jaraa-in buu u baxay sunnadii hadduu ka baxay nebigu riwaayo kale wuxuu leeyahay ilaa farta lagu fiiqo xataa yushaara bilasaabic ilaa farta lagu fiiqo oo la yidhahdo hebel yaa waa ninkii safka hore ku jiray masaajidda ramadaanka dadka ku xidhiir yahay cibaadadii la ogaa samaynayay maantana wakaa farta lagu fiiqo buu nebigu yuri sal alla alay wasalam waa halaagsamay kaasi waa kuda ha tirsanin ha tirsanin buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed dariiqu waa dheer yahay safar dheer iyo hayaan baan ku jirnaa xagga rabbi baynu usii soconnaa weli meeshii la degi laha lama gaadhin weli goolkii maynaan xaqiijinin weli hadafkeenni maynaan gaadhin rabbi inuu raalli kaa noqdo inaad jannadiisa ku guulaysato inaad cadaabkiisa ka badbaado inuu kuu dembi dhaafo in culaysyada soo socda aad ka badbaado hadafkaagii weli maadan xaqiijinin dhexda ha ku hakanin dhexda ha ku gu-in shaytaan iyo naf iska celi meeshaad soo gaadhay dib ha uga noqonin nacam cibaadaadkii wuxuunkahay ha noqonin sida islaantii nacas tahay doqon tahaydoo kale ee gelinka horena xadhigga soohi jirtay gelinka dambena waxay soohday furfuri jirtay walaa takunuu kallatii walaa takunuu kallatii naqadat naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaasa gelin horena waad soohi gelin dambena waad furfuri oo waxaad samaysay baad dib u furfuri maya ha yeelin habay yaraadee camalka daa'im salaada habeenkii wuxuun kahay haddaad doonto saddex ragcadood ha noqoto haddaad doonto hal ragcad oo witira habeenkii kahay xifdi soonkii wuxuun kahay qur-aanka akhriskiisii hay wuxuun kahay haddaad doonto intii ramadaanka akhrin jirtay aba akhrini laakiin qur-aankii hay akhrintiisii ha sii daynin sadaqaadkii ha sii daynin taacadii ha sii daynin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu camal bilaabo wuxuu jeclaan jiray inuu daa'imo lianna camalka daa'imkaabaa ilaahay jecel yahay haba yaraadee sida nebiga ka sugan sala allahu calayh waaalih wasalam camalka daa'imkee joogtada ah addoonku hadduu ka xanuunsado waxaa loo qorayaa sidii isagoo sameeye oo kale hadduu ka mashquulo oo duruufi qabsato waxaa loo qorayaa sidii isagoo sameeyey oo kale la goyn maayo maadaama uu daa'imi jiray xaaladaha duruuftu ku timaado laga goyn maayo waa loo qorayaa sidaas daraaddeed daawim cala camal alcamal daawim cala alcamal camalka daa'im horay u soco wuxuun kahay mawaasimta taacada ramadaanka oo kale waa la kordhiyaa laakiin waxa bilowga ah waa in camalku kuusii bilaaban yahay waa in zamanka oo dhan aada ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa ku mashquulsanaato ilaah tabaaraka wa tacaala rabbiga aada la kulanto oo ilaahay abaalkiisa uu ku siiyo kaana raalli noqdo gadaal ha loo noqonin kii dunuub iyo macaasi ku jiray ramadaanka wax badan baa iska bedelay ha noqonin kii daacaadkiisu yaraayeen ramadaankii wax badan baa iska kaa bedelay ha noqonin naftaadii wax badan baa iska bedelay oo taskiya ku dhacday dharbaaxooyin baa gaadhay dahaaray qaadatay wasakh badan baa ka dhaqantay naftii dib ha u celinin shaydaankii lagaa xidhay meel fog baad gaadhay meel baad ka soo gaadhay gadaal yuusa kuu duufsanin oo xabsiga dib kuu gelinin xisaabtan horay u soco daawim cala alcamal nasalu llaha athabaata cala almr nasalu llaha athabaata cala almri wacala altaaca xata almamaat waxata nalqa rabbana tabaaraka wa tacala
waata dhegeystayaal halkaas si aan uga gudubno kelmadahaasi sheekh maxamed cabdi umal uu kaga hadlayay waxa xiga ramadaanka kadib oo maanta barnaamijka wargelinta bulshada aanu ku qaadanaynay dhegeystayaal bal sida markaasi aanu loo sii joogteyn lahaa cibaadada kadib bisha ramadaan iyada oo aanu sheegnay in markaasi ay muhiim tahay in la qaato shidaalkii la isticmaali lahaa ilaa iyo kow iyo tobanka bilood ee soo socda saaxiibadayaanu fursadda siin doonaa dabcan dhegeystayaal aaduu tira badan yahay qadadka inoogu jira doonayaan inay barnaamijka qayb kusoo noqdaan bal iyaguna aragtidooda iyo weliba waxyaabaha markaasi bal ay kusoo biirin karaan sidoo kalena ay dhegeystayaasha kale ay kagu baraarujin karaan ay qeyb uga soo noqdaan waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska dhegeystayaashu naga soo wici karaan si qeyb uga soo noqdaan barnaamijka sidoo kalena ay bal iyaguna fikradahooda kala duwan ee ku aadan sida markaasi loo joogteyn karo ama lagu joogteyn karayo cibaadada kadib bisha barakeysan ee ramadaan iyo in qofka uu noqdo mid markaasi aan ku laabanin waxyaabihii iyo xumihii uu ka soo baxay waa intii uu ka soo baxay ka hor bisha ramadaan kadibna uu isbedel laga dareemayay bishasi oo dhan ama soddonkaasi maalmood haddana waxaa leeyahay waxaa macquul ah inta badan dadkaasi in ay halkoodii iskaga laabtaan oo waxyaabihii ay iska soo tegeen haddii tahay inay isticmaalaan ama darooga ahaato ama markaasi mukhaadaraada ahaato ama in markaasi xumihii dib ay ugu laabtaan in markaasi noqdaan dad isbedelkii ka tega kheyrkii ay samayn jireen samafalkii naxariistii bixinta sadaqada haddii ahaanleed isbedel bulsho haddii ahaaned midka dhaqanka mid cibaado mid markaasi lamacaamilka dadka ee dhammaan xitaa labiska ku dar dhammaantood oo isku duduuban inay markaasi ka tanaasulaan haddana halkii ay ramadaan ka hor ay joogeen ay dib ugu laabtaan wicitaanada tooska waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadkaasi dhegeystayaasha soo beegsan karaan iyagoo barnaamijka hogaanka ee arrimaha wargelinta bulshada qeyb ka soo noqonaya sidoo kalena markaasi in la wadaagaya sida markaasi lagu joogteyn karayo cibaadada kadib bisha barakeysan ee ramadaan dhegeystayaal saaxiibada ayaan fursadda siinanaa qadadka ku jira dabcan haddii iminka raadiyaha furatay waan kusoo dhaweynaynaa mar kale barnaamijka hogaanka ayaan ku guda jirnaa wargelinta bulshada oo aalaba dhegeystayaasha aan ugu talagalnay inaanu ku baraarujino sidoo kalena ku wargelino waxyaaba markaasi taagan ay tahay in dhegeystayaasha la xasuusiyo dhegeystaha ugu horey qadka ku jira star f m hallow halo halo salaam calaykum calaykum asalaam waraxma
mshabaxsan gurigo waa kusoo dhaweynayaa saaxib
waan dhowa haddii aan u gudagalo waxaan leeyahay cibaadada joogto weeye oo horar la sii wada waxba yaan lagu dhaafin halka uu hadda ku istaagay ramadaanku ma garatay waa garta
marka dad badan waxaa jiraa mar alla marka la gaaro soonka solma hayo oo salaad hayo marka laga baxana kaba tega hayaba marka anigu waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto waa mar kastaa joogto weeye soonka unbaa marti oo mar intu kusoo maro ku dhaafahaya maahine cibaadada kale ku dhaafi maysi waa garta
marka anigu waa laga faa'iidaystaan leeyahay haddaad umadsanta saaxib
adaa mudan shukran m m shabaax dhankaasi iyo saanguur inaga soo wacay gaarisa wuu mahadsan yahay fikirkiisa oo naga mahadcelinaya isagana qaab wanaagsan uu qeybta uga soo noqday dabcan oo waxyaaba markaasi isla fahamsan yahay ilaa iyo hadda sidoo kale isbedeladaasi la dareemayo star f m hallow wacalaykum salaam waraxma waanu kaa qadnay walaal soo dhow haye barnaamijku waa la socotaa mhm
dabcan shaadka waa maqlaayo maasha allah kaar allaha siiyo adigina soo daasibo kaar allah midin siiyo star f m waxaad hadhaa bulshada u qabtaan maxay awey ramadaanka hadduu dhamaadaa camalkii la qabanayo in lasii daa'imo unbaa fiican horta in la istaajiyo mufiicne laakiin soomaalidaanano meesha ramadaanka ugu istaago camal kaletana ugu go-a oo la qabanayay waa garta
waxa baxaysa hadday ahayd sadaqa hadday ahayd salaad hadday ahayd maxay ahayd qur-aan akhriska wixii dhammaan xamid ramadaanka un in aragtay uu ku ekaa waa tahay
maxay awey waxay dhana nasiibada un soomaalidaanano ayaan noqona maxay hebay sidii camal maaragtay wax camal ramadaanka caawidaaye ayaana noqon sax kala sii daa'imo
waa tahay
marka maxay hebay كما تأكل الأنعام والنار مكتوب لهم يعني وأنا سامع في عمل حيوحنا من حولها حيوحح في عمل حولها
aha عمل يا يانا نقني
waa tahay maanta maanta soomaalidana maxaan haysataa maxay ahayd falayta dabaruna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha maxaa umalaysaa qalbigiina qof inuu naga saaran yaho haye haye
marka maxay ahayd maxaan leeyahay ani maxay ahayd aan dadaalo nin walbaba isxisaabiyo waa la xisaabin doonaa xisaab baa naga dambeysaa inta weli nala xisaabin oo miisaan nala saarin annaga aan xisaabino
aad baad umahadsan tahay shukran way mahadsan tahay ee, gabadhaasi gaarisa naga soo wacday oo naga mahad celinayaa iyaduna qaabka naqsin qeybta uga soo noqotay star f m hallow
asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma
waan ku salaamay waa kaa qaaday walaal.
Badbaadiyada dhegeystayaasha dhammaan waa inay wada salaamay waanu kaa qaadnay saaxib
Eh, haddaan u guda gala mhm
horta allah ha naga aqbalo cibaadadii mataqaana soonkii iyo maarata acmaasha wanaagsan ilaahay ha naga aqbalo amiin
kuwa ku toosnaada maarata ilaahay oo nagu toosiyo oo maarata taqaama ilaahay ha nagu siiyo Ah.
inta dhimana waqtigan aha
Eh, horta eh, camalkan horta wax awood ilaahay waayo maarata in qofku maarata uu sii daaimo marka waxaa horta ilaah baan ka baryaynaa maarata dadkii kuwii maarata cibaadada soonka un galaan kuwii hor usaayaan kuwii maaratay eh, soonka kaali xitaaay isu saacayaan kulli dhammaan inuu ilaahay salaamo ka siiyo maarata oo eh, horta ku tasnaadan ilaah baan ka baryaynaa mhm
marka horta midda keliya oo qofku uu wax ku daa'imi karo waxa waaye marka rabalaanka horta uu soo gelaya qofka inuu yidhaahdo bal eh, rabalaankan inaad gaaraysa lama oge maanta mataqaana ilaahay ku soo gaarsiiyey bal horta ka faa'iidaysa oo horta qofka uu niyadda marka horeysa uu la imaado ma garatay sax
niyadda markuu la imaadona haddana waxaa rabaa rabalaankii haddii uu maaragta ilaahay uu gaarsiiyo uu dhamaysto haddana waxaa la rabaa inuu maaragta yidhaahdo bal intaad ka faa'iidaysatay taasoo kan haddana maaragtay eh, kusii kusii wad cibaadadaada sii wad oo maaragtay haqa bixin inuu niyadda horta noocaas oo kale ilaahay uu niyadda rabta inuu la imaado ayaa maaragtay qofka ayaa horta uu kusii wadi karaa ma kara waa garta
marka waxaan un kulle horta u goorinaynaa un ku guwaabinaynaa un dadka mataqaanaa kula talinaynaa dadka badanaaba waxa waaye eh, marka horeba cibaadada maarata ayagoo balwad ku jiraan isdhahay bal eh, meelihii balwadii way xiran tahay maaragtay meelihii maaragtay keliya haddaad maaragtay afurnaato waa lagugu yaabay dadka noocaas oo kale waay badanaaba horta maaragtay dadka cibaadada maaragtay markii soonka ugu dhamaado oo maaragtay haddana dib ugu gurto ma garata mhm
marka waxaan xitaa ku guwaabinaynaa inay arrimahaas noocaas intuu ka waantoobaan oo maaragtay inay haballaan kala gaari karaan lama ogo Eh, maaragtay inay maaragtay cibaadadooda iskaga ciyaarin oo tii horena aysan iska burinin oo maaragtay ay hore iskaatadaan oo maaragtay ilaahay ka cabsadaan oo maaragtay eh, balwad hadday ku jireen balwada iska dhaafaan oo cibaadadooda maaragtay ay hore usii wataan oo maaragtay aysan haballaanka ku ekaynin marka intaasaan kulli anigu ku darsan lahaa waana Shukran.
mahadsan tihiin thank you barnaamijka waa mahadsan tahay saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay gaarisa naga soo isagana waa naga mahadcelinaya saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa qaabka wanaagsan ee qeybta uga soo noqday iyo baraarujintaasiiba waa naga mahadcelinaya saaxiib aad u tiro badan oo kale ayaa wicitaanada inoogu jira haddii iminka raadiyaha furatay sidoo kale aan kusoo dhaweynaa dhegeyste barnaamijka hogaanka wargelinta bulshada oo maanta markaasi aan uga hadlayno maxaa xiga ramadaan kadib isbeddelka markaasi dadka laga dareemayo markay bisha ay dhammaato sida markaasi ay u noqon karaan kuwo sii joogteeyaan acmaashii ay soo sameynayeen ilaa iyo inta ramadaanka kale laga gaaray haddana dabcan oo sida qof walba oo na soo wacay xitaa dhegeystayaasha ka midka ay sheegayaan iyaguba xitaa qirayaan in inta badan dadka laga dareemo isbedeladaasi oo ay noqdaan kuwa markii ramadaanka laga baxa ee isbedelkaasi halkoodii hore intooda badan ku laabta oo waxyaabihii wanaagsanaa ee ay soo sameynayaan aan sii joogtiin waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qad- qadadka tooska iyo dhegeystayaashu naga soo wici karaan saaxiibka xiga ayaan siinaya star f m hallow hallow star f m waa ka gudbaya star f m hallow yaa
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma وأنا مشاعر أمير باديجو aadan baadiyaha joogtaa ها بوكا booko waa yahay sidee lagu yahay halkaas ولا لا في عندي هورتا عبادة المرضى أنا عبادة نرى أبوله yaa
ها لو في عندي هي mm
أنا هورتا إلهي سبحانه وتعالى عبادة نرى أبوله sax
أنا أصيك إلى أن أعبد إلهي سبحانه وتعالى قصد نرى أبوله تصيحت haye haye رمضان يا رمضان أنبا sax
marka bisha ramadaan waa laga faa'iidaystay soo laakiin waa lasoo soomee mm laakiin cibaadada waa joogto haye haye ilaa ma wacbud rabbaka xataa yaatiya laqiin waay haye intaad maarata qiyaamada intaad ka dhimanayso mhm waa ilaahay subxaanahu watacaala aad caabudo oo cibaado aad sii kordhiso waay sax
oo maalin maalin ka dambaysa aad qoraxda haday soo baxda ay kuu soo baxa inay kuu dhacayso aad ku fikirin mm
haddee bilow-aadin baa liyaha dee lagama faa'iidaysanayo haye haye
yalay dar haddii la furay ba ragga qaar shaqadiisoo bilaaba haye
nool meesha daarta shabcaanka uu maaragtay u dambeysay yuu kasii bilaaba haddana haye dadka had in dadka haddee muwal badan yahe aha in cibaadada waynu sii waday hahe
inna waxaynu haddee waa shaqadeeda ay bilaabeen haye
marka annaga waxaan ku boorinaynaa marka in cibaadada lasii wado oo lasii laablaabo mhm cimriga aan haysano waa wax yari mhm
walaal waan intaa nafteyda iyo nafafka kale intaas kula talin lahaa waxaan dhihi lahaa marka cibaadada ha lasii laablaabo maan dhihi lahaa oo ha lasii koriyaa dadaalka la badiy maan dhihi lahaa ramadaan ramadaanba habeenii maantaba shukran ustaadi adiina waan ku salaam walaalkay thank you wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi naga soo wacay dabcan baadi ayuu naga soo wacay dabcan booka ayuu yiraan filaya waan uga mahadcelinayaa fikirkiisa isagana iyo qaabka wanaagsan ee barnaamijka qeybta ugu soo noqday waan uga mahadcelinayaa dabcan qeybihii dhexe barnaamijka ayaa weli ku guda jirnaa eh, dhegeystayaasha ayaanu fursada u siinaynaa iyaguna bal si ay qeyb uga soo noqdaan oo ay qodobka maanta miiska inoo saaran inta badan laga yaabo xitaa saaxiibo badan oo ina dhegeysanayo in dhibaatooyinkan aanu ka hadlayna maanta ay haystaan ama ay haysato maxay tahay waa wax markaasi ay ka soo tegeen oo ay meel iska dhigeen iska halmaameen dabayaaqadii ama bilowgii ramadaanka oo bishaasi si ay marka isbedel u dareemaan u cibaadaystaan laakiin haddana ramadaankii markuu dhammaaday wixii ula leeyahay halkii a laga soo bilaabay oo parking ay ugu jireen waa in haddana arrintaasi bal laga digtoonaado sida xitaa kelmadda sheekh aad ku maqlayseen ee aanu markaasi saaxiibadu la wadaagnay arrimahaasi oo dhan oo dul saaran ayaanu barnaamijka ku eeganay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska dhegeystayaashu mar kale soo beegsan karaan si ay qeyb uga soo noqdaan sida lagu joogteyn karayo cibaadada xitaa marka laga gudbo bisha barakeysan ee ramadaan oo iminka laga gudbay oo maalmihii ugu horreeyaanu ku guda jirna ee bisha shawaal star f m hallow Waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka heliyay xigaha star f m hallow hallow star f m mar kale waa ka xumahay isagana saaxiibkaasi uma suurtagelin inuu qayb ka soo noqdo dhegeysto kale ayaa inoogu jira star f m hallow halo asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma
halo asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma halo waa ku maqlayaa soo dhow waa ka gudbayaa saaxiibkaasi isma maqalno dhammaan soo dhawaada dhegeystayaasha iminka raadiyaha furtay xigaxa star f m hallow hallow star f m raadiyaha ka dheerow fadlan halo waa ku maqlayaa raadiyaha ka dheerow waa ka gudbayaa isagana uma suurtagelayso dabcan inaad markaasi kuma suurtagelayso inaad isdhegeysatid aadna qayb ka soo noqotid waqtigaya markaasi inahaya dhegeystayaal aada u tiro badan ayaa noogu jira star f m hallow hallow star f m waa tahay mar kale waan ismaqli waynay saaxiibkaasi isaguna star f m hallow
asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxma
waa salaamatahay dhiguyaanko waa xaaji maxamed waa kaala soo hadlaa carabiyaad sab county xaaji waan kusoo dhaweynaynaa
xogaha mawduucun waa yar dhaafay haye haye
marka igu yacli bal halka hore mar ay koriga xasuusii dabcan waxaanu ka hadlayno waxay tahay sida loo joogteyn karo cibaadada maadaama bisha barakeysan ee ramadaan ay dhammaatay dadkiina waxyaabihii ay iska dhaafeen ramadaan ay dib ugu laabanayaan hadda ee xumay ahaa
mawduucaas mawduuc fiican waaye waxaan su-aalayaa sheikha sheekh hadda nooma fadhiyo dabcan fikirkaaga oo keliya aad ka dhiibanaysaa ha fikirkaygaan ka dhiibanaya mhm
cibaadada ilaahay ma xirna saacad walba ood joogto meesha aad joogto ramadaanka waa bil barakaysan tiisu waa gaar ilaahay baa xisaabiyi laakiin xisaabta ilaahay ma dhamaata ma aha mhm
sida fikirkaygaan ka dhiibanaya haye haye
saacad walba ood joogto inaad alla barid wax ka fiican mm
inaa jirnaan u malaynaa laakiin xogaha sheekhaan ka rabay su-aal yar dabcan sheekh inooma fadhiyo maanta aad baan uga xunaa xaaji thank you salaamantahay dhuguyaanko roob iyo barwaaqe roob mihigaaneen ilaahay aana sii nimca thank you shukran aamiin wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi inaga soo wacay mandheera inaga soo wacay aan filaya oo naga mahad celinaya star f m hallow hallow star f m wacalaykum asalaam waraxma dabcan ciyaar uma jeedno haddii markaasi aad doonayso inaad dhegeysato kuma suurtagelayso oo waan kaa gudbaynaa saaxiibada keliya doonaya inay qeyb ka soo noqdaan oo raadiyaha ka dheer ayaanu fursadda u siinaynaa barnaamijka star f m hallow salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa geedi tabana gaarisa tabana soo dhowow
waan dhowahay barnaamijku waa la socotay waa la socdaa sidaa maa noola socdaa haye haye horta cibaadada ilahay naga aqbal cibaadada wanaagsan baan soo gudana haddana waa inaan sii wadno mhm
dadka qaadka cunayayna waxaan ka baryahayaa siay uga tageen inay ugu noqonin mhm ilahayna inuu naga qabto baalkaa sharkiisa haye
abaar daran baa la soo maro ilahay uu naga dulqaado cadaab ku dhoweyd haye ilahay in loogu shugriyo waa ma ogay in xumaan lagu sii maaragtay lagu sii laabta ma aha mhm wuxuu ilaahay bini aadanka siini buna siiye oo islaamnimo ah mhm ninka islaamnimada ilaahay uu siiye mhm oo ku ciyaaro nasiib darro badan baa haysataa waa tahay had kilifi oo kale waxaad maqlaysaa nin maaragtay lahaa maxaan ahay baadiri oo maaragtay dadka xasuuqa hayo mm marka ilaahay anaga waxa uu naga koriyey hagaag
marka waxaan rabnaa maarata in islaamnimada aada loo muujiyo oo maarata laisku naxariisto haye
marka waan ku salaamaya intaasaan kaga dhacay barnaamijka thank you star f m hallow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
آه، وعبد الله كعبد الله جالسة cabdullahi waan kusoo dhaweynaa
قلت إلهي سبحانه ما أدري لها إلا ما حد كله mm
أمرت عن إلهي سبحانه قادر على مسلم نجد إلا ما حد كله haye
مين كان إلهي نوسو نوسو قال سيد يا ما حد كله mm ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نوسو دي waa tahay
حلقة حد اللي جو وحام حد كسيره mm ولمضى ما أنت فافني ولمضى ما أنت دين تنتهي sax culummada maanta waxaad maqlaysaa meel fulaan qur-aan imtixaan looga galiyo intaasoo cunug soomaaliya ku baastay sax muqdisho looga galay mm gaarsaa looga galay wajera looga galay madeera looga galay bombasa looga galay nairobia looga galay maraykankaa looga galay waxaad maqlaysaa un soomaaliya u dhabaasa etoobiya waxaa looga galay etoobiya jabuuti yacni waa arrin farxad leh waa garta qur-aankan meesha uu taagna oo laga soo qaaday culumadii ka soo qaaday kuwaasaa mahad leh ilaahay ka soke haye kuwaasaa mahad leh boqolkiiba boqol kuwaasaa mahad leh ilaahayka subxaana qaadir ahay baan baryaynaa maanta waxa weeyaan war diintan maxaa hoos dhigay waxa hoos dhigay mm jaa qoriinkiisa inta diinta qur-aanka qoriinkiisa waxaa laga keenay midig oo saddex u socdaa gaal intii bidax ka keenay midig u wado oo ka hortagay waa la fahmi laayahay waa la fahmi laayahay ilaahay baa mahad leh ulumadaa mahad leh ilaahay baa mahad leh ulumadaa mahad leh arrintan waa arrin farxad leh arrinta maanta jirta waa arrin farxad leh sidee loo joogtayn karaa marka maadaama bisha ramadaan laga baxay hadda aa marka ramadaanka laga baxay kuma eka ramadaan cibaadada ilaahay ramadaan kuma eka horina u socotaa ilaa aad ka dhimini ilaa aad ka dhimini way waa yahay cibaadada waa ilaa aad ka dhiminay waa yahay saa efnana mahad baamiya waxaan dhigtahay inay ku dhaca oo noo soo noo soo mariya mahad baa ay mudan tahay aad baad u mahadsan ilaahay tahay inta ku sugan mahad baa ay mudan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu shukran wuu mahadsan yahay eh, dhegeystahaasi isagana fi- eh, nooga mahadcelinayaa qaabka wanaagsan uu qeybta uga soo noqday barnaamijka eh, saaxiibada kale aanu siino star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma aniga waxaa la yidhi cabdi masay maare waxaan jooga naro county mel- london oo la- kenya aan ku magacaabay anaa ma- london tan oo la baxay laakiin narok qaybta ah, waad garanaysaa umalinaya shan mayl oo lantutin oo gabanaan waa kusoo dhaweynaynaa saaxib walaal horta aad baa umaadsantiin star f m markasta joogtaan eh, waan idin salaamaya Een, aniga inta badan waxaan daraasiyaa gaalada si diintooda yaan aad macnaha isha ugu haya ma garatay waxay sameynayaan ma garatay haye yaysan noqonin diinteena yaysan noqonin siduu ku noqdo waayo markuu ramadaanka uu soo galahayo waa la dabaaldegaa
mhm
ما sha allah suxurtu aan muujinayna markuu ramaan soo galanaysa halka horaan kuina tobanka wadan markii la gaaro every bowly maxaa umalaysa inu dhahay ramadaan waa waa tagay waa dhamaaday masaajidii safka waa yar yihiin haya haya war maxaas wuxu jira soomaal soomaal maxaa nagu dhacay soomaaliya ma- ma iska xidina fura ma iska xidina fura erayina fura ni- intii dhegeysanayso waxa en, halkan ereyga dhegeyso oo gaalada en, camal ee aad iskuyi doontaan waa fahmi doontaan markaan sharaxo waa fahmi doontaan maalinta ha- maalin waxaa jirto ay gaalada ay kaniisada aado waxaa la dhahay sun and day macneed macneed macne ma- ima- waa inaan imi macneeraa sun firi waa qoraxda day macna sun and day waa maalinka qoraxda iyo dayda maalinka iyaga waa- waa- waxa ugu qaran waa maalinka ay caabuda hayaan waa waa hasha maalinka ay soo goostay maalinka qoraxda ay sii dhacosayba yaa ay ka dhigtay in macnaha ay u- ay alla sub allana mar iyo kale ay ku d- d- dembigooda qusacbiroodkooda meesha ay ku qabtaan marka marka soomaali inay ramadaan iyagu soo galan aan safka hore aan aan- aan galno markuu sii dhamaanayn aan kasii daba dhamaano maxaa noqon karnaa meesha ayada maxaa ka fahmi kartaan sun and day haya haya war allah subxaana wa tacaala ma ma dhimanayo waa baaqi ramadaan wuu imaana waa tega waa imaana waa tega waa imaana waa tega maxaa maxaa ka- marka waxaa wanaagsan in alla subxaana wa tacaala si toos o- o- o- oga boqno wax nin waxaa jirto nala jihaado oo la og yahay oo naftaada wuxuu ku ridaa ba- alaabo alaabo alaabo ku gelinaa intaad jiifto oo kale waa inaad iska markasta waa inaad carabkaada axa ku did waayo shaytaan waxaa la qaariin dadka waxa su-aal waxaa la isweydiyaa ka hor ay culamada is- dadka hadda ay la yaabaan dadkan markuu ramadaan soo galo ka fiican ee cuntada is siinaayo ee isjecel see gaarayso qaar ahaan cuntada bay soo daadisaa ee qaar baa maasha alla allaha ku fiican allaha ku xun allaha ha soo hanuuniyo dad baa macnaha cuntada daadiyo oo cuntada walaalaha aansi maalinkuu ramadaan soo galo war dadka fiicana bisha raxba roobka imaanaya raxmadda ay waa bisha ee alla subxaana watacaala ay ugu dhow yihiin bilaha kale maxaa alla subxana wataala ugu dhowna ugu caasinayna waa inaad su-aasha isweydiisaan waayo waa la yidhi mogta waayo ee arrinta ku dhacday muslim muslimka maxay kaa ku dhacda le bishan hasha bisha maxay ay ay ay ay oga duwanta bilaha kale waa la isweydiiyey waa gar markii la isweydiiyey inaa gar inaa garta go-o mogta waa waajibe waxaa la xiran kumbe aniga waxaan iska dha aniga aqli ahaanteyda maskaxeyda xooggeeda waxaan saaray oo i aanu fahmay inuu ninka ragga u xiran yahay gaalka ahaa oo macduulka ahaa qaariin ninka lahay shaydaan ayaa xiran kumbe waan run culumada sida isku raacday waa muttafaqun caleyh arrinta iyada waa la isku waafaqay ma- kan markii la soo daaya maalinka ciidda yaa la soo daana la yidhi maalinkaas a ninka wuxuu camal uu soo sameeyo o dhan ba wixii camal oo accountiis uu gashaday yuu ka daba tegay odagana macduulkan xasidka cadowga markaasuu digid dambe iska dhigaya Mhm.
ninka markaas wuxuu galayaa meel la dhaho zeba ma- gaariso waa ku taala ama briska mudhooga maxaa la dhihi jira magaceeda ambabaasay u bixiyeen babaasa raaxa waa naarta kusug meesha naarta naarta loogu talo dadka ya daalimiinta
Waayahay.
markaasaa meelahaas la aadaya wallahi ilaahay laga baqo walaalayaal marka waxaa wanaagsan acmaasha inay joogto ahaato adiga haddii aad bishan ramadaan liido qadriga aa asiibta maxaa lagu garaha wixii aad samaynayso dhan waa ka tegey wixii aad sameehaysay oo bisha dhan aad qasaysay waa ka tegey marka een, aniga nafteeda iyo naftiina waxaan udaldalmaya xaasibukum qabla to an taxaasibuu war adiga isxisaabi inta lagu xisaabin Shukran.
yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna wa antum muslimuun gabdhahaas muslimaadka xijaabka qaata ayad baa tihiin ayad socoto aan Thank lagu you.
arkin hadda waa la iskala dhacooyaa gabdhaha way iskala dhacooyaan waayo il baa gashay lagu leeyahay maxaa ilay kuu geli waysay markaa wadada adoo qaaban aad martid il waa ku gele qof kasta shaydaan dhanaa ku jeclaanaysa balaayaa ku gelayso laakiin haddaa xijaaban tahay wallaahi waa bila inay gaalta cilaashii lagu arkeen gabar xanuunsan la arkeen wahada bila tawfiq salamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukran wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaha qata ku jira star f m hallow hallow star f m wacalaykum asalaam waraxma
intaasna aa ku salaamay waanu kaa qaadnay
aa maasha allah walaalkeen alxamdulilah Eh, cibaadada in la laazimo oo aad iyo aad waxa ku raacay maanta qiyaamo waa cibaadada in la gooyo waa khalad marka maasha allah allaha nagu guuleeyo oo cibaadada kuwi laazimo allaha naga dhigo Mhm. amiin magacaaga inoo sheeg
balan magacay maankaal magaalada gaarisa waa tahay aad baad umahadsan tahay ha marka walaalkii maasha allah muslimiinta aad iyo aad bay u fiican yihiin ilaahi ha noogu wado saaxiibada iga horeeyaa dhameeyey maasha allah allaha noogu wado walaalkii macaanow aad baad umahadsan tahay laazimo salaatu duxadan allaha ka dhigaa Mhm.
Ee, intaasba cil allah cil macnaha ha yaraadaba cibaado ha yaraatee wixii la laazimo maasha allah wax aakhar maanta qiyaam wax ku tari baa sax
marka walaalkii maasha allah waan ku salaamaa barqa wanaagsan nalqalamida thank you mahadsantaha gabadhaasi gaarisa naga soo wacday ayaa ugu dambeysay qeybta labaad ee barnaamijkaanu fursad u siinana dhegeystayaasha doonaa iska bedel mawjada anigoo xamsaa ismaaciil aa barnaamijka idiin daadahinaya aan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka gaar ahaan wargelinta bulshada qeybtii ugu dambe ee barnaamijka iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan ugu gudagelaynaa iminka ani waa musaa ismaaciil ayaa barnaamijka idiin daadihinay waxaan maanta uga hadlaynay maadaama laga soo gudbay bisha barakiisan ee ramadaan sida markaasi ay saaxiibada kala duwan iyo weliba muslimiinta ay u joogteen karaan cibaadada kadib bisha ramadaan sidoo kalena ay uga fogaan lahaayeen waxyaabihii ay ka dheeraadeen bishaasi una noqon lahayn kuwa markaasi sii ambaqaada waxyaabihii wanaagsanaa ee ay sameyn jireen dhegeystayaal hadday ahaan lahaayeen inay markaasi kuwa samafala kuwa naxariista kuwa sadaqada bixiya dhaqanka wanaagsan lamacaamilka wanaagsan ee dadka iyo weliba waxyaabaha kala duwan ee ku jaango-an arrimahaasi daqiiqado kooban ayaa inoo harsan dhegeystayaal koobanna waan siinaynaa fursadda waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooska dhegeystayaashu naga soo wici karayaan si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka bal fikradahoodana inala soo wadaagaan iminka sidaa loo joogteyn karo laguna sii wadi karo laguna badin karo cibaadada kadib bisha barakeysan ee ramadaan star f m hallow wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan kusoo dhaweynaa cabdiraxmaan
dhoway shukran kule waxaa u malaynayaa saakaa waxaa la falanqeynayaa raadkii oo rabadlaan dabcan
wallahi alxamdulilah waa bishu bil barakaysan bay ahayd bil khayr badanna way ahayd haddee baalkii geed lagu xidhay baa soo fakaday hadda magarata haya haya
marka mucamilaadka hadda caadi maahan sida loo bilaabay iyo dhexoradka iyo waxraadiska halkiisi aan lagu yaqaano mu hadda kasii bilowda marka laakiin weli shawaal baa jiraan malaynayaa oo dadku kala badh way u sooman yihiin haye
marka waxaan leeyahay dadweynaha waxaa u sheegayaa cibaadada in lasii wado alla kacabsiga lasii wado idinka idaacaddan aad baad mahadsan tihiin asalamu alaykum calaykum asalaam shukran waan san yahay cabdiraxmaan naga soo wacay gaarisa waanu mahadcelinaa fikirkiisa laba dhegeystayan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dabcan daqiiqadii ugu dambeeyey aanu soo gaarnay bal iyaguna aragtidooda iyo weliba baraarujintooda ku aadan qodobka miiska inoo saaran maanta gabagabadiisa soo gaarnay star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa mukhtaar aanma kaasoo wacaalaa muqdisho mukhtaar soo dhow
horta wax kastoo sheego ilaahay magaca salaamuga awaacdaa kusoo gabagabayna aniga badini mahay hadda dilaa oo ilaahay magaca sala midda kale aan ku dilaa waxaan leeyahay ummaddan bandheera afataada ka dhacday oo dadka banaanay kuulihii maalkoodii iyo waxoodii waa tagay inaad soo qabtaan in kale moogiin waxaan leeyahay dabanaha mandera maxamed aadan khaliif iyo injiig muldara iska xuseen weyrtaan khayr allah siiya banaankaas tubiya jiidkan waa soo socdaan roobna waa da-a maaragtay kayacada waa jirtaa dadkaan banaanaha tuugan xali dhib ka dhacay maxaa dhacay ilaahay ha keene ya maxaa dhacay
xali diifata hadda oo meelay ilaahay amarkiisa meelkii mala aan la ogeen ah ugu yaraan ah, ah, shan boqol ka badan loo guri ah, maaragtay ah, ah, muldara aan gali oo masquuliya duniya oo gudaha qaar waa dumeen oo dhulkan xali toban saac ilaa saaka dhexdood waa la qaxay waa tahay
kolka hadda banaanka kubin yahay hadda xoolo mooye weli qubus waan joogaa ibusoo gaarin dad dhintee iska jiraan mooye xariiraas kaala meesha ee, gurihii waa laga soo tagay banaanaha kuuri yahay kolkaan waxaan leeyahay gabanaha mandhara oo xafiiska ka soo bax dadkiina arag ee, indiga mandhara oo nairobi daan degta handega soo qaada banaanaha kuuri yahay maalka waa tay gurihii diya cilaa codka qabtay waa tahay shukran musqulihii musqulihii waa dumeen waa mahadsan tahay diikan waa soo socdaan biyaha waxay soo socdeen ilaa sidno meesha jiraa cabadi ay soo mareen thank you iyadoo iyadoo la ogeenayo wilaada soo galeen saad ugu warqatiin ninka walayaha ii jooga meesha weydii waa mahadsan dadkiina hala gaara dadkiina hala gaaraan leeyahay taas waa tahay aad u mahadsan yahay ee mukhtaar dhankaasi naga soo wacay mandheera waxaan uga mahadcelinayaa dhegeystaha ugu dambeyn fursadda siinana dabcan ee gabagabadii aanu soo gaarnay star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxma
walaalow see ku barid waanu fiicanna walaal alxamdulilah waa cabdi cabdullaahi cabdi cabdulaahi waan kusoo dhaweynaa Ah, walaalkay waan dhowahay waxaan leeyahay saa- soonka ramadaanka markuu bilanayo wuxuu abaar xun aan ku jirno ramadaanka noo bisha Mm,
habeenku saa noo bisha dhaartaan soon habeenka ka dambeeyey baa biyaha meelihii joogay meel kale la kala kasoo sax
alxamdulilah saaka barwaaqada barwaaqada iyo alxamdulilah waxay minicmada taalla igaarta ma malaysan karti waa tahay
marka walaalow maxaan dhihi lahaa soonka ramadaanka nimco iyo barwaaqo u ahaaye Mhm, daweelkana ha la raaciyo alxamdulilah allana ha la baryo wax la baryo allah eh sax
markaas alxamdulilah si kale waan fiicannahay ilahay maxabi nabad baan ku barina waa tahay xagar dheerna naga soo wacay maya qoone qoone balambala dhiftiya balambala waa tahay qoone salkaas waa lagu wacan yahay alxamdulilah barwaaqo badana waa saa loo malaysan kara adduun weylisaan lama ahan doono aad baad mahadsan tahay oo sidoo kale adaa mudan shukran umahadsan yahay saaxiibkaasi naga soo wacay balambala aan uga mahadcelinaynaa isagana fikirkiisa iyo weliba qaabka wanaagsan ee qaybta barnaamijka uu soo noqday dhammaan saaxiibadu way mahadsan yihiin iyaguna dhegeystayaasha markaasi iyana la socda ina maqlaya kuwa barnaamijka qaybta kasoo noqday fikradahooda kala duwan la soo wadaagay waan uga mahadcelinayaa fikradahooda iyo weliba inaad dhegeysataan barnaamijka hogaanka ee wargelinta bulshada alaab waxaanu ku egnaa arrimaha markaasi lagu wacyigelinayo laguna wargelinayo eh, bulshada eh, saaxiibada markaasi ina maqlaya sidii markaasi ay iyaguna mar- waxyaabaha markaasi waaqac had imika taagan ee wakhtigaasi la jooga ee isku soo beegmay aanu ula wadaagna barnaamijka halkaasi aan kusoo gabagabeynayaa anigoo amsaa sumaalia barnaamijka idiin soo saaray idin farsameynaya sidoo kalena idinla socodsiinaya kulanka xigo ayaanu dib u kulmi doonaa hadduu eebbe yaraahdo intaasi ka hor waxaan idinku dhaafayaa sidaasi iyo nabadgelyo